assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadumarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo arbaca ah dhanka kaana ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo lixaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xaaladda halista ah ay wajahayaan carruurta reer khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu biigsaday ciidamada cadowga yuhuudda haddaba aan ku horina duqaymaha ciidamada maamulka saynada yuhuudda waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay ilaa subaxii horeee maanta ay duqaymo kala cayna ka geysteen magaalooyin deegaano iyo xerooyinkay dadka barakacayaasha ku hoydaan warbaahinada maxalliga iyo wargeysyada kala duwan ayaana waxay daabacayaan in duqaymahaas ay ku shahiideen tobannaan ruuxoo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen goobaha ay duqeymaha ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah xarunta kooxda gurmadka deg deg ay ku leeyihiin xaafadda daraj ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday sida la sawiranayo laba ka mid ah shaqaalaha gurmadka halkae dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan afhayeenka kooxda gurmadka uu ka hadlay duqeyntan ayaa waxuu sheegay in cadowga yuhuudda uu doonayay inuu kala yeriyo kooxda islamarkaan aysan wax gurmadda u fidin dadka dhaawacda qaba ama aysan gargaar bini'aadamnimo u soo gaarsiinin dhanka kale xerada anusiraa duqeyn madaafiic loo adeegsaday oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku dhaawacmay in ka badan koo iyo toban ruux oo shacab ah halkaay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan goob ay ku sugnayn dad shacab rayd ah oo ku taala xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga marinka khaza duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday laba ruuxoo falastiiniyiin ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale tiradada ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuuddu la eegteen dabaq ku yaala isla xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga marinka khaza deegaanka talil hawaasna ku yaala galbeedka magaalada khaza duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday saddex ruuxoo falastiiniyiin ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda gantaalle ku garaaceen guri ay dad shacab baha degan yihiin oo isna ku yaala bariga magaalada khaza xerada jabaaliya duqeyn ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen iyana waxaa la warinaya inay ku shahiideen lix ruuxoo shacab rayd ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan wariye ka tirsan shabakada wararkai aljaziira ayaana waxuu sheegay in duqeyntan si gaara loogu beegsaday guri ay dad shacab barakacyaal laha degan yihiin diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana duqeyntaasi baallimada ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza duqeyn aad u xoogan oo ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxayna ku shahiiday toddoba ruux oo shacab ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale guri ku yaala deegaanka cilmiya ee xerada jabaaliya duqeyn ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxaa ku shahiiday tobannaan ruuxoo shacab rayd ah iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan saacadii lasoo dhaafay duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen qidaaca khaza waxaa ku shahiiday sagaal ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen shan iyo toban ruux oo kale markanaan eegna xaaladda carruurta ku nool khaza wakaalada norway ee qaramada midoobe ugu qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ayaa waxay sheegtay in marinka khaza ay saacad waliba ku shahiidayaan carruur fara badan saacad weliba uu soconaya dagaalka iyo duqeymaha marinka khaza waxaa ku shahiidaya carruur aad u fara badan ayay ku tiri waray soo saartay wakaalada madaxa wakaalada norway ayaa bartuu kuliyay ex ku baahiyey qoraal uu ku sheegaya in tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay marinka khaza ku shahiideen ka badan afar iyo toban kun iyo shan boqol oo carruur ah halka inta nolosha baaqiga ku ahan ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah dilka carruurta ayaana wuxuu sheegay inaysan lahayn wax qiil ah oo maanta loo raadin karo kaasoo lagu daboolayo dembiye dagaalka ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan mandiqada goodoonsan ee khaza isagoo intaasii raaciyeen carruurta reer khaza ee nolosha baaqiga ku ah ay ku dhex nool yihiin burburka dhagaxaanta hoostiisa iyagoona seegay waxbarashadooda waxaana uu ka digay inay sii socdaan rajabeelinta carruurta yaryar ee khaza ku sugan iyadoona saacad kasta oo soo marta carruurta reer khaza ay wax badan khasaarayaan wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa waxuu daabacay warbixin uu kaga hadlaya xaaladda guud ee carruurta ku sugan marinka khaza waxaana uu sheegay in carruurta reer khaza ay maanta badankoodu wajahayaan xaalad nafsi ah sida inay qabsadaan waalidkooda iyagoo sasan had iyo jeer inay diidaan cunitaanka wax cunnaah iyo inay ka guurto hurdadii oo aysan ladin habeeno badan sida wargeeska uu ka soo xiganaya hay-adda wolgeld ee ka shaqaysa arrimaha koobcinta maskaxda carruurta ee dagaaladu saameeyeen ayaa sheegtay in ilaa boqol iyo siddeetan kun oo carruur ah ku nool marinka khaza ay maanta badankoodu wajahayaan xaaladan mar warbixintii ay ka hadlaysay waxyaabaha soobay in carruurtani soo food saaraan xaaladahan caafimaad ayay tibaaxday in carruurtani dhaqasa badankoodu ay goobjoog u ahaayeen waalidkoodoo ku horgeeriyoonaya halka kuwa iyaga laftoodii ka goyeen qaar ka mida xubnaha jirkooda xilli aysan haysan hooyo ama aaba garab istaaga waana waxyaabaha ugu badan ee carruurta ku riday xanuunada nafsiga ah warbixintan ayaa waxay noqonaysaa mid ka mid ah kuwa sida maalinlaha usoo bandhiga xaaladda dhabta ee ubadka reer khaza iyo sida xukuumadda benyamin netanyahu ay muddada uu dagaalka socdo u noqotay mid dhiig miirata ah oo laynaysa carruurta iyo haweenka kadib markay kusoo fashilantay loodinta awoodda kooxda muqaamada falastiin waana arrin uu caalamka oo dhan markhaati ka yahay dowladaha ugutunka weyn caalamka ayaana waxay u istaageen siday yahuud ugu garabsiin lahaayeen laynta dhallaanka yar iyo dumarka mustadcafiinta ah yuhuudda ayaana waxay dadka reedkaa ku beegsanaysaa meel walba oo iskugu yimaadaan waxaana maalintii shalay ka dhacday bartamaha marinka khaza in ciidamada yuhuudda ee duqeen la beegsadaan dad barakacyaal la oo soo raadsaday gurmad imaanaya magaalada deliilbalaax ee bartamaha marinka khaza waana mid la mid ah xasuuqii ka dhacay naabolisi kowga bishii saddexaad ee labada kun afariy labaatanka kaasoo loogu magacdaray xasuuqii naabolisi ama xasuuqii burka waxaana ku dhintay in ka badan boqol ruux halka ay dhawci kala duwan soo gaadheen laba boqol iyo konton ruux oo kale dadkan ayaana waxay ahaayeen markii ay xasuuqan la kulmayeen kuwa halkaasi gurmad u suuraadsaday xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen isishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shaheedeen ka badan labaatan iyo shan ruux halka ay dhawci kala duwan soo gaadheen konton iyo kow ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobannaa ruux oo shuhaad ah iyo kuwo kaloo dhaawaci kala duwan qabay ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii oo bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun saddex boqol soddon iyo sideed ruux halkae dhaawaciduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun toddoba boqol lixdan iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mida u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana si arxandarah u beegsanayso dadka barakacyaasha ah ugu dambayntii kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada kusoo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsanee khaza gumaadka iyo xasuuqyadu xushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada dagaalyahanada muqaamada ay ku beegsadeen askarta yuhuudda ayaana iskugu jira kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagal ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga dagaalyahanada waxaiskacaabyinta falastiiniyiinta iyo kuwa soo duulayaasha yuhuudda ayaa habeenkii xalay waxay isku fara saareen xirada dulkaram ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga maamulka yuhuudda waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag oo lagu hobtay jabaqda rasaasta iyo hubka kala duwan ee laisku adeegsanaya ayaana waxaa laga maqlayey meelo badan oo ka mid ah waqooyiga marinka khaza dagaalkan ayaana waxuu imaaday ka gadaan markii ciidamada yuhuudda ay xoog ku soo galeen xerada islamarkaana ay isku dayeen halkaas ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka aan waxba galabsan una badan dumarka iyo carruurta wararka ayaana waxay sheegayaan dagaalkaasi lagu jebiyey ciidamada yuhuudda iyadoona la gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay dagaalyahanada muqaamada dagaalkaasi ku qarxiyeen gaadhimidka ciidamada qaada kadib markii ay u dhigeen miina dhulka lagu aasay sidoo kale weerar dhabagal ah ayay ciidamada waxiskacaabiinta falastiiniinta u dhigeen laba ka mid ah gawaarida gaashaman ay ciidamada yuhuudda wateen waxaana halkaasi allah fadligii ku basbeelay labadii gaadhi iyadoona ay halkaasi ku dhinteen laba askari iyo hal sargaal weerara xoogan ayay sidoo kale dagaalyahanada muqaamada ku qaadeen guri ay ciidanka yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada beet xanuun ee waqooyiga marinka khaza guriga ayaana waxaa ku sugnay ilaa iyo labayo toban xubnood oo ka tirsan ciidanka yuhuudda waxaana halkaas labayo tobanka askari ku gaaray khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay halkaasi ciidanka muqaamadu ku gubeen gaadhi ay leeyihiin ciidamada sayneed yuhuudda